bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka habeen qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in la xiraya waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho iyadoona shacabka soomaaliyeed uu ka codsaday inay u dulqaataan xirnaanshaha waddooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo magacaabay la taliyayaal cusub magaalada muqdisho oo martigelinaysa mashquul badan xilli si isdabajoog ah ay u soo gaarayaan mas-uuliyiin ka qaybgelaya caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka oo maalinta berri ah ka dhacaysa muqdisho daliska ciidanka xoogga dalka oo soo bandhigay xubin ka tirsanaa al-shabaab oo ka dagaalamay gobollada baay iyo galgaduud gudoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan oo kulan la qaatay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka golaha wakiilada wararka dibadda caawa aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dad aad u fara badan oo ku geeriyooday shil tareen oo ka dhacay dalka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselares
habeen wanaagsan waa arbaco sideedda bisha juun sanada laba kun iyo labayabaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga habeen ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan oo idin akhriya anigoo cabdisalaan juule shaakir aanu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu sheegay in wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho laga bilaabo tobanka habeenimo ee caawa la xiri doono ilaa iyo maalinta beri oo khamiis ah shanta galabnimo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu sheegay in wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho loo xirayo sababo ku aadan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka iyo sidoo kale wafuud heer caalami ah oo dalka soo gaaraysa weliba si isdaba joog ah ra-iisul wasaaraha wuxuu caddeeyey in wadooyinka muqdisho ay xirnaan doonaan ilaa iyo shanta galabnimo oo maalinta beri ah oo khamiisa isagoona shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay u dulqaataan xirnaanshaha jidadka caasimadda muqdisho
walaalayaal sagaalka bisha juun oo ku beegan berri oo khamiis ah caasimaddu waxa ay martigelin doontaa madaxweyneyaal ra-iisul wasaareyaal iyo mas-uuliyiin sarsare iyo wafuud caalami ah oo kala duwan oo ka imaanaya dhammaan daafaha kala duwan ee caalamka kuwaas oo ka qeybgalaya caleemasaarka madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud haddaba si loo xoojiyo amniga martida heerarkeeda sarreeya ee dalka imaanaya waxaa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimada lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa tobanka fiidnimo ilaa berri galab shanta galabnimo hadduu alla subxaanahu watacaala idmo sidaa darteed waxaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan muqdisho si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in ay noo dulqaataan muddadaas kooban ee magaalada xirnaan doonta ayna ciidamada ammaanku garab ku siiyaan sugidda amniga magaalada muqdisho ciidamada amniga iyagoo waajibaadkood guudanaya waxaa la farayaa in ay shacabka u turaan oo ay tixgeliyaan xaaladda caafimaad ee deg dega ah sidoo kale taliska ciidamada booliiska waxaa la farayaa in ay diyaariyaan gaadiidka gurmadka deg dega ah si ay goobaha caafimaadka u geeyaan dadka ay la soo darsaan xaaladaha caafimaad ee aada u daran mar kale waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dulqaadkiina iyo insha allah ilaahina subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu caleemasaarkaas noogu dhameeyo si nabadgelyo ah waana mahadsan
dhanka kale magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa mashquul aada u fara badan oo ku aadan madaxda kala duwan ee si isdabajooga usoo gaaraya magaalada muqdisho iyadoo mas-uuliyiin kala duwan oo dalal afrikaana ka socdaan muqdisho ay soo gaareen halka la filayo in maalinta beri ah wafdi kale oo heer caalami ah inay soo gaaraan magaaladan muqdisho oo maalinta beri ah ka dhici doona caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka xasan sheekh maxamuud oo isaga shan iyo tobanka bishii mey lagu doortay teendhada afisyooni ee muqdisho markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu wareegto uu soo saaray ku magacaabay la taliyayaal cusub maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku magacaabay la taliyaasha arrimaha dastuurka iyo arrimaha federaalka dhaktar cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo ayaa loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo arrimaha dastuurka mudane axmed cabaas axmed ayaa waxaa loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo arrimaha federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa alle ugu bariyey la taliyaasha cusub inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo egmaday waxuuna kula dardaarmay inay si hufan oo ku dheehan daacadnimo ay u adeegaan dalka mas-uuliyiinta la magacaabay ayaa ka soo shaqeeyay hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-ado kale oo muhiima waxayna khibrad wanaagsan iyo aqoon u leeyihiin howlaha uu madaxweynuhu u egmaday ee arrimaha dastuurka iyo federaalka
waaad mahadsantahay maalin markan haddaan eegno taliska ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay soo bandhigeen xubin ka tirsaneed al-shabaab oo u qaabilsanaa dhanka iyo weerar kala duwan oo ka dhacay gobolada baay iyo sidoo kale galgaduud taliska qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta magaalada baydhabo kusoo bandhigay mustaf isxaaqa cali oo labadii sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa al-shabaab kana soo dagaalamay gobolada baay iyo galgaduud mustaf oo dhowaan isku soo dhiibay gacanta dowladda federaalk soomaaliya ayaa kasoo bixitaankiisa dagaalamayaasha al-shabaab ku saleeyey dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee uu sheegay inuu la kulmay islamarkaana go-aanka bixitaanka qaatay wareysi lala yeeshay mustaf isxaaq cali oo ka tirsanaa al-shabaab ayaa waxa uu tilmaamay inuu kasoo dagaalamay deegaano ka tirsan gobolada baay iyo galgaduud ee maamulka koonfur galbeed iyo maamulada koonfur galbeed iyo galmudug sidoo kalena uu muddo ka tirsanaa al-shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa qaybta lixdanaad ayaa dhowr jeer oo horey soo bandhigay xubno iyo saraakiil ay sheegeen inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya markaan somalilan haddaan eegno gudoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka golaha wakiilada warkan waxaa hargeysa ka soo diray axmed maxamuud dool guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka golaha wakiilada somalilan ayaa maanta waxaa hor yimid guddoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan cali cabdulaahi jaamac oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee bangiga iyo mas-uuliyiinta sarsare ee bangigaasi waxaana markii uu kulankaasi soo dhammaaday ka warbixiyey nuxurka kulankaasi xildhibaan tima jilac oo ka mid ah xubnaha guddida iyo sidoo kale guddoomiyaha bangiga dhexe cali cabdilaahi jaamac banaa waxaanu halkan si weynay mugiyo miisaanlamaanta ugu soo dhoweynay madaxdii bangiga dhexe ee jamhuuriyadda somalilan oo guddoomiye hogaaminayo waxaa ballamo hore oo noo jiray oo noo socday oo wada shaqaynta qaranka ka mida baanu ugu yeedhnay kolka arrimo badanna waan ka wada hadalnay waraysiyaduna waxay u dhacayeen waxa dalka u danta ah bulshadeenna iyo qarankeenna horumar ugu jiro bangiga iyo sida loo hormarinayo shuruucda iyo sida looga wada shaqaynayo qaanuunka dalka iyo sida loo sugayo lacagta iyo ilaalinteeda kobcinta bangiga iyo sidii ila dhaqaale oo muhiima oo weliba inta maanta jirta looga kordhin lahaa marka kolley waxaan ku soo dhowaynayaa gudoomiyaha bangiga oo kolley halkaa kasii aqanbaqaadi doona arrimaha iyagu waxay ugu badnaayeen isfahan waxay ku soo dhammaadeen guntii iyo gebagabadii horumar guul
iyo madaxda bangiga dhexe ee agaasimaha guud iyo agaasimayaasha kale waxaanu maanta la kulannay guddida joogtada ah ee ilaalinta hantida qaranka baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan kulankaasoo runtii ahaa kulamadii caadiga ahaa ee hay-adaha dowladda iyo hay-adda xeerdejintu ay wada lahaan jireen ee sharciga ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan baa noo dhacay waxaanu uga warbixinnay baanka dhexe jamhuuriyadda somalilan shaqadu qaranka u hayo iyo guud ahaan dhaqaalaha qaranku halku maanta marayo howlaha uu ugu igman yahay qorshayaasha baanka dhexe iyo sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa baanka dhexe iyo baarlamaanka runtii jawi fiican ayuu nuugu dhammaaday iyo isfahan inaannu halkaa ka sii wadno kulammada waxa weeye baanka dhexe waa bangigii uga mas-uulka ahaa dalka lacagta shilinka somalilan wuxuu maamulaa hay-ado maaliyadeed oo laysan haysta hay-adahaasina lacag bay ku shaqeeyaan amba lacagta somalilan ha noqoto amba lacaga qalaad ha noqoto waxaa ka mid ah bangiyada iyo hay-adaha kale maaliyadeed bangigu shuruuc buu leeyahay bangiyaduna shuruuc bay leeyihiin shuruucdaasaanu ku ilaalinaa wax kasta oo caqabad amba halis noqon kara wixii lagaga bixi lahaana waa u qorshaysan yihiin baanka dhexe axmed maxamuud oo dalsan t v hargeysa
waryahayga axmed maxamuud dool warkaas hargeysa noogu soo dira aada u mahadsan yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa maanta kormeer ku tegay qeyb ka mid ah een, ama qeybo ka mid ah caasimada kaas oo u kuurgelayay amniga iyo bilicda magaalada caasimada ah ee muqdisho qeybaha la kormeeray waxaa ka mid ah wadada isku xirta balcad iyo muqdisho wadada isku xir- isku xirta x control balcad ilaa iyo isgoyska hotel global ee degmada shibis wadooyinkaas oo dhowaan la saaray laami gudoomiye cumar finish ayaa inta uu kormeerkan ku guda jiray waxa uu kula dardaarmay maamulada degmooyinka iyo bulshada inay mas-uuliyad gaara iska saaraan ilaalinta wadooyinka dib u dhiska lagu sameeyey maadaama dhismahooda muddo baahi weyn loo qabay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish ahna duqa muqdisho ayaa sidoo kale booqday xarunta akadeemiyada een, goboleedka afka soomaaliga ah gudoomiyaasha degmooyinka ayuuna ugu baaqay cumar finish in ay wadooyinka dib u dhiskooda hagaajiyaan iyo sidoo kale bilicda caasimadda inay dib u soo celiyaan loona baahan yahay inay ka shaqeeyaan arrimahaas oo idil cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa inta badan kormeero kala duwan ku taga caasimadda iyo sidoo kale degmooyinka gobolka banaadir wuxuuna inta ugu badan u kurgalaa in xaaladaha kala duwan iyo sidoo kale bilicda caasimadda sida ay tahay halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda wadanka iiraan wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in shil tareen ka dhacay gudaha dalkaasi ee dad fara badan ay ku geeriyoodeen saddex iyo toban qofood ayaa ku dhintay halka lixdan kale oo rakaab ahna ay ku dhaawacmeen kadib shil tareen kuwa rakaabka ah uu ka dhacay bariga iiraan maanta sida ay qortay wakaalada wararka ee faris tareenka uu kusii jeeday magaalada yaasdi ayaa ku dhacay mid ka mid a gaadiidka dhismaha ka hor inta aanu tareenka ka leexan wadadii uu ku socday meel konton kilomitir u jirta magaalada tabaas halkaas oo safarkiisa ka bilowday sida uu sarkaal ka tirsan tareenada u sheegay wakaalada wararka dowladda ee i r n a shan baabuur oo ambalaas ah ayaa ku sugnaa goobta shilku ka dhacay labiyo toban kalena waxay kusii jeedeen halkaasi ayuu yidhi sarkaal sare oo ka tirsanaa gobolka koonfurta ee qorazasaan faahfaahin dheeraad ah kama bixinin dowladda iiraan shilkan tareen ee maanta ka dhacay gobol ka mid ah ama gobol ku yaala gudaha dalkaasi iiraan guud ahaan warkii habeen aada habeenimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddu warkayga seego waxa ay ka daalacan karaan baraheena bulshada intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonana nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel